Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan ee soo maqbuul khudbada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta daawooyinka bixiya oo maanta bilaabaya shaqo joojin guddoomiyaha gobolka banaadir oo xalay booqday suuqa bakaaraha iyo israa'iil oo dad ku dishay cisbitaalka al aqsa ee khaza intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniina taariikhdun ay ku beegan tahay kowda bisha afraad ee sannadka labada kun afariyo labaatanka iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran waxaa maanta oo isniin ah la filayaa inay shaqo joojin bilaabaan ururkay ku bidaysan yihiin dhakhaatiirta daawooyinka ka bixiya cisbitaalada k u c o guddoomiyaha ururkani peterson wajira ayaa tani u aaniyey in wasaaradda caafimaadka iyo ismaamulada aynan tixigelinta bulshooyinkooda tani ayaa imaanaysaa iyadoo dhakhaatiirta ku midaysan dalladda k m b d u ay shaqo joojin ku guda jiraan maalinkii toban iyo sagaalaad xukuumadda dalka ayaana loogu baaqay inay xaliso shaqo joojinta dhakhaatiirta si kenyaanka looga dulqaado culaysada nololeed ee haysata hogaamiya aqlabiyadda aqalka sanadka ee dalka aron jeriot ayaa ku dhaliilay taliyaha guud ee booliiska dalka jafed koome inuu ku guuldaraystay inuu xoojiyo dadaalada lagu soo celinayo nabadda dooxada keriyo isagoo ka hadlaya magaalada bomeed ee ismaamulka ah kerijo jariyood ayaana ku dhaliilay koome inuusan qaadin tallaabo muhiima waxa uu kaga qabanayo rabshadaha ka socda deegaanka senatarka kerijo ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dilalka joogtada ee ay geysanayaan kooxaha burcadda ah isagoona uu arkay in xaaladdu tahay mid aan la aqbali karin waxa uu ku nuxnuxusaday in xafiiska taliyaha booliisku si madax bannaan u shaqeeyo islamarkaasina uu xil iska saaro ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta jeriyot ayaa soo jeediyey in taliyaha guud ee booliiska dalku si toosa wax uga qabto xaaladda ama uu isxasilo dooxada keriyo ayaana dhowaanan waxaa ka dhacayay falal burcadnimo aad ugu soo badanayay taasoo keentay dhaawacyo iyo dhimasho badan siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa xalay kormeer shaqo ku tagay suuqa bakaaraha si ugu guurgalo isbeddelka dhinaca amniga iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqaasi ka jira xilliyada habeenkii duqa muqdisho ayaana looga mahadceliyey booqashadoo ku tagay suuqaasi weyn ee bakaaraha magaalada muqdisho oo la socoto oo gobolka banaadir ah waxaa caawa suuqa nagu soo booqday gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiye madaale iyo gudoomiyaha degmada howlwadaag gudoomiye bashiir iyo madax kale oo la socoto oo gobolka banaadir ah iyo annagoo ah rugta ganacsiga soomaaliyeed ama rugta ganacsiga suuqa bakaaraha oo waan soo dhoweynay madaxdana soo booqatay kormeer bay noogu yimaadeen suuquna gudaha hoose waa furan yaho iidda ayaa kala socota oo hadda meeshan geeskahan u soo baxnay oo laabiga howlwadaag soo xigta laakiin gudaha wuu shaqaynayaa barwaaqadaasaan ku sugannahay inaan ogeysiiskaas iyo soo dhowayntaas iyo muxuu ahaay aan dadka iyo bulshada la wadaagno ayaan meeshan u soo istaagnay annaguna waan ku faraxsannahay in saacaddan oo shan saaca la iidayo dukaamadu ay furan yihiin wax la kala gadanayo madaxdu ayna soo booqatay gobolka banaadir arrintaas ayaan rabnaa inaan bulshadeennana la wadaagno aad iyo aad ayaad u mahadsantihin hay-adaha amnigana si gaara waa ugu mahadcelinaynaa oo shaqadaas aad iyo aad isaga xil saaray waxaan rabnaa marka insha allahu tacala inaan bulshada soomaaliyeed la wadaagno nabadgelyada maanta aan haysanno inaan xajisanno horuu sii soconno dowladdeenna garab istaagno taageerno faa'iidooyinka iyo horumarrada ay noo sameeya waa aragnaa insha allahu tacaalaa war badan ma rabna inaan galno waxaan kaloon u mahad celiyaa si gaara ugu mahad celinaa guddoomiyahanana soo booqday oo caawa suuqa bakaara saacan shan saaco habeennimo soo booqday ee ku dhex lugeynaya ilaa caawa ee sida dadka bulshadii oo mas-uulka ah ay u ganacsanaayaan oo ay u dukaamaysanayaan oy saacaas joogaan oo nabadgelyada ka jirta inuu soo booqdana aadan ugu mahad celinaa alxamdulilah ilaa mahaddaas u sugnaata bacdalaayna dowladdeenaan u mahad celinayna insha allahu tacaalaa maa sha allah horaa loo sii soconaa wax meeshooda taagnaaha ma jiran meeshaan ka nimidna waa og tahay ayadoo suuqan bakaare la soo istaagi karanaan soo marna caawana ayadoo shan saaco habeennimo tahay ayaa dadkii ilmoodag ay wataanaad soo arkaysaan oo ay ka dukaamaysanayeen oo saacan ay ka ganacsanaayeen guddoomiyaha gobolka banaadir aad arkaysaanoo saacan ku dhex lugeynaya ayadoo wax ciidano hadda saasoo waardiyaha aysan jirin marka faa'iido weynoo gaarna waaye insha allahu tacala ilahay noo ziyaadaan leennahay horaan loo sii soconaa insha allahu tacala haddii ilaha idin dhanka caalamka hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa ku baaqday in bukaanada laga saaro xisbitaalka al-shifa ee laksa iyadoo sheegtay in kow iyo labaatan bukaan ay dhinteen tan iyo markii israa'iil ay bilowday go'doominta xaruntan sidii tobankii bishii maarso w h o ayaa sidoo kale sheegtay in ugu yaraan afar qof ay ku dhinteen weerar cirka oo israa'iil ku qaaday barxadda cisbitaalka al aqsa ee bartamaha ee khaza dhanka ciyaaraha kulamo ka tirsan horyeelada yurub ayaa dhacay xalay kooxda real madrid waxay laba gool kaga adkaatay kooxda atlantic bilbaw halka dhanka premier leaga kulankii ugu xiisaha badnaa manchester city arsenal waxay ku heshiiyeen eber eber liverpool oo fursad ka faa'iidaysatay waxay labii hal kaga adkaatay kooxda brighton andhof albion intaasina waxay nooga dhan warkii subaxnimo ay kala socoteen idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay waa w w w star fm c o k e warka xilligan waxaa idinla socodsiinaya adigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi maxamed axmed khaliif ayaa ii farsameynaya dhammaantiin maalin barakaysan soo maqbuul nabadgelyo